maamulka degmada dharkeenley oo kaashanaya shacabka degmada ayaa dhagax dhigay wadooyinkii ugu badnaa oo interlog laga dhigayo wadooyinkan ayaa waxaa laga dhagax dhigay laanta madiinaha ee degmada dharkeenley iyadoo shacabka ay dhibaato badan ku qabeen gudoomiyaha maamulka degmada dharkeenley cumar mayre macow ayaa sheegay in ay ka go-an tahay horumarinta wadooyinka waddooyinka degmada lix waddo oo ka mid ah oo aan rabno in aan ku bilowno interlogga waddooyinkaas oo kale ah waddada hadda aan taagannahay ee xaaji tamiim waddada degmada waddada alraxma waddada xiin iyo waddooyin kale oo badan oo aan rabno mar dhow in aan dhagdigna ayaga waxaan rabaa in aan u mahad celiyo cid kasta oo nagu dhiirigelisay nagala qayb qaadatay abaabulka iyo u diyaargarowda munaasabadan dhagax dhigga ah iyo in waddooyinkaas aan samayno waxaan kaloo rabaa inaan bulshada reer dharkeenley ugu baaqo in ay ka qayb qaataan in aan samayno waddooyinkan oo aan dhiganno interlog annagoo isku tashanayno oo isku tashi ku samaynayno reer dharkeenley weli waddooyinka interlogga ah uma bilaaban waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta in aan nasiib u helay in aan ka mid ah in aan noqdo guddoomiyihii waktigiisa ay imaadeen waddooyinkaas oo dhagax dhigaayo marka waxaan rajaynayaa inay degmooyinka kale ee asaageeda ah ee dhagax dhigga waddooyinka iyo dhismaha waddooyinka interlogga ah aad u dardargeliyey inay ka mid noqoto oo ay ku soo biirto oo dardar fiican aan ku shaqayno hadduu ilaah yidhahdo qaar ka mid a xubnaha goobjooga u ahaa dhagax dhiggan ayaa bogaadiyey dhismaha waddooyinkan waxaan bogaadinaynaa bulshada reer dharkiinley ee u taagan ka qayb qaadashada bilic soo celinta iyo qurxinta deegaankooda waa uga mahad celinaynaa waxaana rajaynaynaa waddooyinku in ay waaxaha degmada dharkiinley ay ka kooban tahay ay ku fidi doonaan haddii rabbi idmo
maamulka oo ugu sarreeya guddoomiyahana waxaan isla qaadanay iyo odayaasha deegaanka siday dharkiinley ay u daba tegi lahayd degmooyinka ka horeeyo oo xagga waddooyinka antarloga marka maantana waxaan ka wada qayb qaadanaynaa dhagax dhigga lix waddo oo ay dhisi doonaan kambeniga tegaad oo aan ka dooranay kambeniyo badan haddaan nahay dhallinyaradii waxaa waaye dal shisheeye iyo tahriib iyo dhibaato waxaa loo galaa in amni iyo meel qurxan la helo waxaa waaye dabcan haddaan helno meel qurxan dhallinyaradu meel uma socdaan waxaan ilaahay ka rajaynayaa in bulshada dhammaanteenna ay nala shaqayn doonto isla xisaabtanna aan diyaar u nahay mas-uuliyadda aan qaadnayna ilaahay idankiisa mid aan ka soo dhalaalno oo kasoo muuqanno ilaahay inuu ka dhigo insha allahu aad baan maaragtay runta ugu faraxsanahay maantay inaan bulshada degmada dharkaley aan ka soo qayb galo oo shaqadaan maaragtay aan la qabto oo maxaan ku irahdaa kabaniga tigaag runtii waa baran doontaan insha allahu inaanan ceeboobin bulshada horteeda ilaahay hortiisaba aanan ku ceebinay maamulka baan rajaynayaa si kastaba waddooyinkan ayaa waxaa dhib badan ku qabay bulshada isticmaala waddada iyo gaadiidleyda